wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa magaalada beledweyne ka daafurtay aqoon isweydaarsi la xiriira wadatashi ku saabsan samaynta siyaasad dejinta maamul maaliyadeed ee dowladaha hoose ee hirshabeelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle mudane liibaan cabdiraxmaan ayaa daafuray kulankan waxaana kala qeybgalay guddoomiyaha gobolka hiiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle liibaan cabdiraxmaan ayaa daafuray kulankan waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ee dhinaca arrimaha bulshada cabdi sheekh nuuriyow duqa magaalada beledweyne nadar tibaax maalin gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga degmada beledweyne maxamed cali maxamuud iyo xubno kaloo ka tirsan maamulka degmada beledweyne ujeedka aqoon isweydaarsigan ayaa sidii laga wada tashan lahaa qorsheynta siyaasad xasiloon iyo nidaam maaliyadeed oo laysku hadleyn karo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle liibaan cabdiraxmaan ayaa ka warramaya ahmiyadda aqoon isweydaarsigan marka waxaan rabnaa inaan ka shaqayno oo bulshadana ay nagala shaqeeyaan inaan degmadii beledweyne inaan horumarino oo aan dhisno degmo ahaan iyo dad ahaanba marka dadka reer beledweyne ma mudnayn maanta inay dowlad la'aan dowlad hoose la'aan ahaadaan waxay mudnaayeen in ayaga xildhibaano ay soo doortaan bulshadan oo golo deegaan inay magaalada beledweyne yeelato oo ay canshuurteeda ayada qaadato oo ay bulshadeeda kula xisaabtamaan xildhibaanada ay soo doorteen ma dhicin laakiin jidkeenna ku soo jirta hadduu ilahay raalli ka noqdo waa hirgelin doonnaa wayna naga go'an tahay maanta marka waxaan meeshaan u fadhinaa waxay tahay inaan isbarno nidaamka daadejinta dowladaha hoose xagga maaliya waxaan u malaynaa magaalada beledweyne weliba aan ogahay inaan wax canshuur ah oo laga qaado magaaladan beledweyneyna jirin keliya waxaan u malaynaa gaadiidka dhaqaaqo unbaa lacag laga qaadaa ma jirto magaalo soomaaliyeed oo ganacsigeeda iyo deegaankeeda aan canshuur laga qaadin oo aan magaalada beledweyne ka ahayn brograamkan maanta halkan aan ka daafafurayno waxaa ku jiro magaalooyin leh golo deegaan oo canshuurtooda qaato oo ismaamulo degmooyin oo idinka dambeeya maanta dowlad hoose leh canshuurtooda in ayada qaadato marka waxaan rabnaa dadka reer beledweyne inay ku baraarugaan yaa horta u maqan dadka reer beledweyne dowladdan maanta jirto ee dowladda hirshabeelle ee gobolkan ka dhisan waajibaadka ayaduu saaran yahay haddii laakiin caqalad iyo dhibaato iyo brobleem maalba aan la garab taagnaano sidaad aragteen jidkeennaas iyo magaaladeennaas iyo aqoontii waxbarashada dadkeenna siday u taalmuun bay ahaanaysaa dadku waa ka dibdhacaynaa aqoon ahaan aan ugu dibdhacaynaa horumar ahaan aan ugu dibdhacaynaa marka waxaan rabnaa meeshan waxaan ku baran doonaa waxay tahay daadejinta dowladaha hoose yaa xaq u leh in canshuur uu qaado magaaladu uu ka qaado canshuur waajibaadka qofka canshuurta qaadana oo dadka canshuurta laga qaadana maxaa laga rabaa maxaa lagu gudboona asaga tusaale maanta haddii dowladda hoose canshuurta qaadi lahayd dadka ku nool magaalada beledweyne waxay la xisaabtami lahaayeen maayaradda hadda meeshaan fadhiso oo magacaabis ku timid haddii aad soo dooran laheedeen isla xisaabtan aad u dhimaan laheedeen jidkaas maanta saas u yaalan uma ooleen
gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya iyo duqa magaalada beledweyne nadar tabaax maalin ayaa si wada jira u sheegay in canshuur bixinta ay door muhiima ka qaadato horumarka bulshada waa howlaan isleeya waxay muhiim u tahay dowladda hoose mar haddii la yidhi waxaa la sameynaa sharci ama qoondo ama ka fikirid ama udaadejin lagu qaadayo sharci in loo sameeyo canshuurihii dowladda hoose lacagihii ay qaadaysa in sharciya loo sameeyo waxaan dareemaa aniga mararka qaar oo aan tago shirarka meyrada soomaaliya ay ku kulmayaan mararka qaar waxay soo bandhigaan sida canshuuraha magaalooyinkooda ay uga qaadaan oo maalin maalinla ah waxayna ku sameeyaan horumar adduunka hadda wuxuu u guuro maxaa haysataa oo wax kuugu darnaa waa dareemi kartiin sababtaasaa keenayso wasaaradduna ugu dhiiratay saan is leeyahay waa in dowladda hoose ee ka baxdaa in la kaabo oo ay canshuurteeda u madax bannaanaato oo wacyigelin la sameeyo waxaan codsana shirarkan in la badiyo ganacsatada culummada howlwadeenada magaalada oo dhan ardayda jaamacadaha ardayda dugsiyada sare kulligood shirkadaha waaweyn oo ama korontada ama taleefanada ama xawaaladaha waa wax u baahan in lagu wacyigeliyo sababtoo ah waxaan isleeyahay soddon iyo dhowr bisan magaalada beledweyne canshuur belediya oo laga qaaday oo ama maaragtay magaalada gudaheeda ama wax soo galayo oo lagu dejinayo ma jirin suuragama tahay in ammaan la helo in nadaafad la helo in bilicdii magaalada la helo in caafimaad la helo in waxbarasho la helo hal dolar oo canshuurna aan dukaankaada ka dhiibin sax miya kusii noolaa karnaa waxaan rabnaa micnaha aan maanta u nimiday inaan canshuur ka hadalno bilowno qaadno ma ah laakiin fahamka dowladnimada ayaa waxaa ah adduunka waxaa la yidhahdaa maraykana ugu awood badan marka oo idaarada adduunka laga hadlaayo haddana hal habeen ma noolaa karaan canshuur aan qof aan canshuur dhiibin ma noolaa karto waxaan rabnaa marka in lagu baraarugsanaado in dowlad dhiska lagu baraarugsanaado in yacni kaabayaasha dhaqaalaha iyo isutashi lagu baraarugsanaado wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa degmooyinka gobolka hiiraan ka wada dadaalo lagu dhisaya golaha deegaanka iyo daadejinta arrimaha muhiimka u ah bulshada si loo daboolo adeegyada bulshada ay u baahan yihiin